boqolaal dadweynaha oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir ayaa maanta dibadbax ay uga soo horjeedeen hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan la socodka cunuqabateynta saaran waddamada soomaaliya ee eliteria waxa ay ku qabteen fogaaraha weyn ee daljirka daasoon dadka ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin monitorer group waxa ay khatar ku tahay qarannimada soomaaliya iyo erayo kale dibadbaxa ayaa intii uu socday waxaa ka hadlay odayaal soomaaliyeed kuwa oo sheegay soomaaliya horumarkeeda in caqabad ay ku tahay hay-addaasi cabdulaahi sheikh oo ka mid ah odayaashii meesha ka hadlay ayaa sheegay warbixinada ay soo saaraan monitoring group inay ku soo aadiyaan xilliyada soomaaliya ay ugu fiican tahay marka soomaaliya midnimadeedu inay xoogaysanaysa ay ogaadaan ama soomaaliya arrinteedu inay kor u soo kacaysa ay ogaadaan ayay waxay soo qoraan riboor riboorka waxay ku soo hagaajiyaan wakhtiga soomaaliya ay ugu fiican tahay waa la ogyahay soomaalida waxaa gacan qabtay soomaali iyo dad kale oo asxaab ah dadkii gacanta qabtay wakhtigii ay ugu xumeed ayay ka soo qoreen riboor wakhtigii haddana ay damceen inay ka baxeen emerjensiga ama degdega ee horumar la joogo ee inay la soo baxaan ay rabeen shidaalkooda iyo khayraadkooda dhulkan haddana waxay ka qoreen riboor waxaad dareemi kartiin marka qofka bani aadanka ah ama xanuun uu ka soo kaco ama uu tabaryari ka soo kaco ee inuu istaago u rabo qofka gacanta ka qabta haddii gacanta u daa aad tidhaahdo qofkaas waa dhaca mid ka mid ah odayaashii dibadbaxa ka hadlay ayaa dhankiisa isna ka darbaday baarlamaanka soomaaliya fadhiga ugu horreeya ay isugu imaanayaan in mooshin ay uga keenaan monitoring group waxaan baaq u soo jeedinayaa baarlamaanka baarlamaanka weynay mooshin ka keenaan hay-addan maanta ummaddeennii shaambadda la daba gashay oo markii labaad iyo markii saddexaad ahay waa in mooshin la geeyaa ila meelaha kaleba mooshin baa geysaane se madaxweynaha may qabsan jirin iyo ra'iisul wasaare iyo ummadda kaleba waa inay hay-addan mooshin ka diyaarisaan fadhiga ugu soo horeeyaa waa dhowr iyo tobanka bishaan u filaya inay geeyaan kooxda la socodka cunuqabateynta saaran waddamada soomaaliya iyo eliteria ee monitoring group ayaa dhowr jeero hore waxa ay soo saartay warbixinno ay kaga hadlayso xaaladda soomaaliya marka laga hadlayo masuq maasuqa adduunkana waxa ay soomaaliya gelisaa kaalimo aada u liita